habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey macadka sita ee dalka turkiga sidoo kalena kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee tababarka u jooga dalka turkiga soomaaliya oo sheegay in ay sii xoojin doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha amni darrada ka wada magaalada muqdisho allaha u naxariistay xaashi cumar xasan oo ah muwaadin soomaaliyeed muddana ku xirnaa dalka talyaaniga oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan kadib markii si weyn loogu soo dhoweeyey maanta qasriga madaxtooyada ee dalka turkiga madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaatay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo sidoo kale ciidamada tababarka u jooga dalka turkiga ee xooga dalka soomaaliyeed kadib markii uu booqday dugsiga tababarka ee isbarta ee ku yaala dalka turkiga madaxweynaha ayaa khudbad u jeediyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee halkaasi ku sugan
daaro badan mali wax badanoo layga dhaxloon hadda haddaan maanta dhintaan leeyaha ma laha laakiin maalinna irsaaqadda ciriiri igama gelin reerka maanta maxay cunayaan weli kama fikirin macallin iskoolan kasoo bilaabay profession ilaa maantoo madaxweyne ahay maxaa ilmahaagu caawa maanta maxaa siinaysaa ima soo marin wixii xataa duruufo adag dalka ii soo mariyeen ilaahay irsaaqada iguma dhimin laakiin maal qabeen maayo anna maal maalka maba danayn jirinba lacag haddaan xoogaa helana meelaha inta dhigtaan ilmahayga wax ku bari jirin ilmo kaloo maxaan ku rahdahay qaraaba ah ama deris ah ama agoon ahaan yaan ku kaalmay jira haddaan helana maal qabeen maayo hanti badanoo meel ii taallaa ima jirto qoyskayga istanbul apartment isku ma laha nairobina apartment isku ma laha aniga iyo waxaan dhalay iyo xaasaskayga midna adigoo og dad yaryar oo dhaqaalahooda uu aad iyo aad iyo dakhliga soo gala yaryahay inay apartments meel walba iyo daara uga dhisan yihiin war walaalayaalo waxa wax ugu fiican intaas waay irsaaqadda ilaah ballan qaaday si fiican haddaad ku raadisana iyadoo sahlanaad heli wiilasheediyo qofka bini aadamkaa waxa uu hadiyad ahaan u bixiyo naftiisa ugu weyn wax nafta ka qaalisan oo la bixiyahay ma jiraan taasaad diyaar la tahay inaad bixiso war waxa kaa gargaraafaynayo oo kooskaas iyo qadiyadaas xooga badanne iyo naftii huranimadaas xooga badanne waxa kaa ciladaynaya yarkaa ka imo salaada waa waano dukada waxaan idinka rabaa khayr badan allah idin siiyo waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan idiin imaado tababarka aad soo gasheenaan arkayna waa ku faraxsanahay tababar aad iyo aad u sarreeyo macno leh hanti badan ay ku baxday efort badan iyo dhidid badan uu ku baxay waaye inaad ka miro dhalisaanaan rabnaa waa idinku faanaynaa markaad soo noqotaan dalka timaadaan dhowaan haddii alyiraa xaggana waa ku kulmi doona waa idinla joognaa farontigaan idinla joogaa ilaahay idankiisa noolaato soomaaliya guulaysta adinkana maasha allah qayr iyo guulaa idin rajaynaya haddii alla yidhaha waxaa noo ballana goobaha dagaalka iyo dalkii inaan ka xoreyno cadowga haddii alla yidhaha halhayskiina halhays fiican waaye waana ka dhabaynaynaa guusha annagaa leh aadaa u mahadsantiin ha noolaato
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa allaha u naxariistay xaashi cumar xasan oo ahaa muwaadin soomaaliyeed muddo badanna ku xirnaa dalka talyaaniga laakiin laba kun lix iyo tobankii dib xorriyaddiisii u helay ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo waryaheena maxamed iidle wuxuu ka tegey saddex xaase iyo gabar yar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qarax wuxuu ka dhacay degmada dharkeenley khaasatan waaxdan dham yaasiin cartin marka walaalkay dadka qaar waxay leeyihiin waa loogu xiray qaar waxay leeyihiin soo boodo waayo jidka dad kalaa lala damacsanaa qofba waxay leeyihiin laakiin ilaaha xaaladda dhabtay og annaga hadda kolley wax aan ka sheegi karna ma lahan laakiin waxaan kugu xaqiijin karaa inuu dhinto maanta waa gartay ma isla goobtuu ku geeriyooday mise dhaawacahaan baa loo soo qaaday dhaawacaan ku soo qaadnay wax yar markii aan soo wadnana wuu geeriyooday Ah, waa gartay waxaad faahfaahin ka siisaa marka muxuu qaban jiray ma shaki ah in gaariga qarax loogu xiro ma siyaasadoo kulug lahaa bal intaa ka og tahay maadaama walaalka u ahaa xaashi cumar xasan wuxuu ahaa horta nin shacab ah een, ma ahayn nin dowladna u shaqeeyo ma ahayn nin hay-ad gooni u shaqeeyo ma ahayn nin mataqaanaa dad gooni ee lagu tuhmi karo wuxuu iska ahaa nin shacab ah marka een, waana nin haddana muddo iska dhibanaa oo intaasoo sano een, talyaaniga ku xirnaa Een, adiga soo deesmadiisa ka bacdi faamiligiisa inuu la kulmo hooyadiis oo muddo aan arkin walaalihiis iyo kulli uu iska noolaa adiga waxyaabihii dhibaatadii badan oo soo martay inuu ka bogsado darteed oo meeshan u joogay walaalihiisoo la noolaa dadkiisoo la noolaa marka een, maanta kolley waxaan dareemi karaa gacanka xaq daran inay dishay waa dhintay allah u naxariisto waa gartay goormo soomaaliya yimid oo markii la soo daayay kadib wallaahi xaashi een, dhowr maruu soomaaliya imaaday laakiin hadda markii ugu dambeysay adiga sanadkan dhexdiisuu imaaday adiga bilihii mataqaanaa ugu horreeyay u imaaday waa gartay meydkiisa xaggee lagu aasaya marka meydkiisa waxaa lagu aasayaa hadduu alla idmo insha allah een, afgooya agteeda meel ah oo laanta borlalaah waa gartay xaas iyo caruur iyo bal intuu ka tegay Ah. Xa- xaashi cumar xasan wuxuu ka tegey saddex xaas ah iyo gabar yar
waxa uu ahaa waryaheena maxamed iidle oo wareysanayay mid ka mid a ehelka xaashi xasan oo ku geeriyooday maanta magaalada muqdisho allaha u naxariiste ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in ay sii xoojin doonaan ammaanka magaalada muqdisho iyadoo bulshada soomaaliyeed ay welwel ka muujinayso howlgallada habeenkiya laakiin maalinta cadadka dhibaato loogu geysanayo degmooyinka qaar waryaheena faadumo cabduqaadir ayaa qaar ka mid a shacabka iyo afhayeenka booliiska su-aalahaas weydiisay
noqday dhac dil iyo dhibaatooyin kale oo ay u geysanayaan kooxa burcad ah kooxahan ayaa qofka dilaya haddii ay ka waayaan waxyaabaha ay rabaan sida moobil dahab lacag iyo wixii la mid ah booliiska soomaaliya ayaa shalay shaaciyey in la sameynayo howlgal xilliga habeenkii ah kaas oo lagu baacsanayo kooxahaasi laga bilaabo maanta xilliyada habeenkii ahna waxaa bilaaban doona howlgalo lagula dagaalamaya dhammaan intaas aa soo sheegay arrinta xusida mudan ayaase ah in kooxahani habeenkii keliya dhib geysan oo dhibaataynta shacabkuna ay maalintii geystaan waxaana u dambeeyey dilkii shalay muqdisho lagu geystay mid ka mid ah macalimiinta jaamacadaha muqdisho qaar ka mid ah dadka muqdisho ku nool ayaa sheegay in uusan waxba soo kordhinayn howlgalkan haddii uu ku koobnaado habeenkii oo keliya maadaama maalintii la dhacayo lana dilayo dadka ciidamada amniga gaar ahaan boliiskuna ay ka codsadeen in maalintiina howlgalkooda ay ku laba jibaaraan midka habeenkii arrintiin waxaa ka dhibinayna ciidanka booliska soomaaliyeed markay howlgal qabanayaan inaysan soo shaacbin ee dhihin micnaha caawo kale howlgalaan qabanaynaa oo saas ahayd inay- inay sheegan inkastoo tuugada ee nin lo- nin loo sheego la caawa dadkaan qabanaynaa oo tuugada waa qabanayna haddii haddii la dhaho ilan caawa waa sii dhumaa soo maahan maasha allah horta booliisku way ku mahadsan yihiin howlgalka ay sameeyeen xalay waxaan arkay dad badan oo lasoo qabqabtay booliska ay soo qabteen booliskana ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa booliska maadaama ay howlgal ay samaynayaan howlgalkooda inaysan shaacin sababtoo ah tuugada markii la dhaha howlgalaa samaynaya meesha waa kasii cararayaan sidoo kale booliska waxaa ka rabnaa inay shaqadooda sii laba jibaaraan oo habeen keliya ay ku ekeen ee maalintiina howlgal ay sameeyaan haddaan nahay dhallinyarada muqdisho ku nool waa sax magaalada waa ka jiraan tuugo laakiin inay faafiyaan ma ahayn dowladda ilan haddii haddeertaan ay faafiyaan hadday maalin tahay habeenay ka dhigan karaan hadday habeen tahayna maalinay ka dhigan karaan inkastoo ay hadda waxna ka qabteen horta runtii howlgalkaas waa howlgal aad iyo aad loogu baahan yahay in oo tuugada magaalada muqdisho laga qabto xasilidana la xasiliyo aad bay anaka maxdaanaa dadka shacabka magaalada muqdisho ku nool run ahaantii aad bay noo anficaysaa run ahaantii inay sii shaaciyaan ma wanaagsano maxaa dhacay haddii haddi la sii shaaciyo dee dadkii iyo micnaha markaas tuugada ahay micnaha howshoodii iyo sistamkooda way beddelayaan waxaa fiican in laga kor tago dhinaca kale warbaahinta dalsan oo ka duulaysa dareenka shacabka ee howlgalka iyo dhaca tuugada ayaa hordhigta afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan su-aalo ka guuxaya maanka dadweynaha oo ay ka mid yihiin waxa howlgalkooda ay ugu koobaan habeenkii sababta keentay in howlgalka la sameynayo laga sii hordhaco oo loo sii dego kooxaha laga howlgalayo iyo qorshaha guud ee howlgalkani wuxuu howlgalladii hor kaga duwan yahay howlgalkan wuxuu leeyahay john operation center uu leeyahay howlgal bar laga hogaamiye lah waaye howlgal qorshaysan oo laamaha amnigoo wada socda iska warhaaya oo isgaarsiin gooniya wada isticmaalaya ay ka wada qayb galayaan waaye howlgalkanna waa howlgal lagu sifayn doono burcadda iyo cid kasta oo u diyaargarowday in ummadda dhibaatayso annagana waxaan u diyaargarowna inaan ka hortagno saaka aan taaganahay waa labisanahay xalina waa taagnaa saakana waa taaganahay weli shaqadiyaa ku jira kamaana bixin dee nidaamka ciidankana maba qusay wax la yidhahda habeeni maalin twenty four seven aa la yidhahdaa maalintaas wakhtiga aan joognay iyo wakhtiga aan u soconay haddii tilmaantu kaa lunsan tahay xilli duur ay ahayd ciidankuna waxay diyaargaroowayeen inay dhaqaaqaan marka adiga barti laguu tilmaamay haddaan raacday saacaddan aan taaganayna meel meesha ugu horeysa shaqa ay dhigtay sida fasiraadda qaldan ee miidiya ay u baahiyeen ayaa qaldan annagu howlgalka ma shaacinayna waxaan u digaynay waalidiinta carruurta dhashay ku laabta warbixintaydii aada u fiiriya saddex arrimoodaan ka hadlay mootooyinka la kireeyo dadka kireeyo ayaan u dignay in qofka ay ka kireynayaan uu wato warqad dembi la-aan ah nambarla waxaan howlgalka uga dignay waalidiinta dhale caruurta sida adi ay tiri waxaa tiri howlgalkaa digtay inaadan digin waxaa kuu muujinaysaa waxyaabaha aan xalay soo qabanay wax lagu fikeri kara xitaa maahay in hub intaas leeg daraagis intaas leeg iyo dadyow u bareera qiranaya oo qiraar le-eh daday dileen qiranaya marka dadkaas waxaa kala saaraya sharciga waxaana ku shaqo leh xerilaalinta iyo maxkamadda awoodda ule ee xukumi karta oo maanta waxaa la rabaa saacaddan aan kula hadlaa in maxkamadda la geeyo in operationka uu isgaarino kuwii lasoo qabtaba hore laga geeyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa dhowr mar sidaan oo kale bilaabay howlgallo ay ku baacsanayaan kooxaha wax dhaca ciyaal weero iyo shakhsiyaad kale oo lagu eedeeyey in ay caqabad ku yihiin ammaanka caasimadda balse sida muuqato shacabkuna ay sheegayaan weli dhibaatooyinkii waa ay socdaan oo wax iskama bedelin lamana oga waxa howlgalkan cusub uu xaaladihii soo jiray ka bedeli doono xalay ay ahayd markii ciidamada booliiska ay howlgallo ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada tan caasimadda ee muqdisho islamarkaana ay kusoo qabteen shakhsiyaadii hubkaas oo ay ku eedeeyeen inay qayb ka yihiin ammaandarida ka jirta muqdisho faadumo cabduqaadir radio i tv-ga dalsan magaalada muqdisho
guud ahaan wararkeenii fiidnimo waa naga intaa ciddii wararkeenan aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel